بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو هريرة waxaa laga wariyay ilaahay raalli ka noqdee inuu nebiga ka wariyey sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama qaala inuu nebigu yidhi waa xadiidka laba boqol iyo soddon iyo saddexaad lacana allaahu lwaasila ilaahay ha lacnado ama wuu lacnaday alwaasila midda tinteeda tin kale ku xidhiirida oo ku dheerayda waalmustawsila iyo midda dalabta tinteeda in tin kale loogu xidhiiriyo alwaasila waa midii ficilka samayday oo tintii tin kale ku xidhiiriday oo ku dheerayday almustawsilana waa midii dalabtay in tinteeda tin kale loogu xidhiiriyo walwaashima midda korkeeda xararta iyo walmustawshima midda dalabta kuwaas lacnadaa ku dhacday alwashmu macnihiis wuxuu yahay dumarka wakhtigaa joogay qayb ka mid ah waxay samay jireen cirbad iyo wax lamida intay soo qaataan ayay gacanta ku mudayaan gacanta markii meeshaas ay duleeshato oo jirkeeda ka mida oo dhiig uu ka soo baxo ayay waxay ku ridayaan meeshii ay cirbadda ku dhufteen wax madow ama cagaar ah kalar cagaar ah jirkuu gelaa marka gacanteedii hadhowdii waxay ku soo baxee dhiiggaasi waxaas markii laga tirsiro jirkeedu wuxuu ku soo baxa meel cagcagaara oo dhibacdhibac ah quruxay marka intaa ka raadina nabigu sal slam marka wuxuu le maya walwaashima midda jirkeeda xararta iyo walmustawshima midda dalabta labadoodaba lacnad ilaahay baa ku dhacday can mucaadi bni jabalin mucaadi bni jabal radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi baynamaa ana ayadoo anigu radiifu nabiy sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahay aan daabadda xagga dambe kala saaranahay radiifka waxaan dhahnay haddii la saaran yahay dameer ama faras ama awr la saaran yahay qofka xagga dambe ka saarana waxaa la yidhahda radiif anoo nabiga marka radiifkiisa ah oo daabadii uu saarnaa xagga dambe ka saaran laysa baynii wa baynahu anigii nabigana aysan noo dhexayn sala allahu calayhi wacala ali wasalam ilaa aakhiratu raxli kooraha meesha u dambeyda aakhirana waa la yidhahdaa mu'akharatu raxlina waa la dhahaa macnaheedu marka wuxuu yahay waxay samayn jireen qofka marka uu saaran yahay gaadiidka ama dameer ha ahaado ama faras ha ahaado ama awr ha ahaado waxaa loo samayn jiray meel uu saa ugu sintaacsado oo sida kursiga dhabarkiisa oo kale ah daabadii ayuu saaran yahay wuu ku fadhiyaa meeluu dhabarka saa ugu sintaaciyo ayaa loo samay jiray alwaaxdaas marka dhabarka uu saan ugu sintaacina qofka naafka saaran baa waxa la yidhaha aakhiratu raxli ama mu'akharatu raxli labadaba waa lahaa qofkii marka hadduu radiif yahay kii gaadiidka saarnaa oo neefka waday iyo qofkan dambe oo radiifka ah mu'akharadaasaa marka u dhaxayda oo qofkii gaadiidka saarnaa uu dhabarka saa ugu sintaacinaya aniga asaga marka wuxuu leeyahay mu'akhiradaasa noo dhexayday faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala ali wasalam yaa mucaadu mucaadow qultu waxaan yidhi labbayka waa ku ajiibay yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow uma qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala wasalam yaa mucaadu mucaadow qultu waxaan yidhi labbayka yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow waa ku ajiibay wasacdayka waanu ku taageeray uma intaa kadib saara saacatan nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam xooga ayuu socday saaca waxaa laga loola jeedaa un qadrun min azaman xoogaa buu socday uma qaala wuxu uhi yaa mucaadu qultu labayka rasuula allah rasuul allah marka waa munaadihii oo xarfunidihii laga jaray asalku wuxuu ah yaa rasuula allah wasacdayk qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala ali wasalam hal tadrii mucaadow ma taqaanaa maa xaqu llaahi calaa cibaadihi ilaahay xaqa uu addoomihiisa ku leeyahay ma taqaanaa qultu waxaa idhi allaahu warasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisaa yaqaana qaala wuxuu idhi xaqu llaahi calaa cibaadihi xaqa allah uu ku leeyahay addoomihiisa an yacbuduuhu waa inay isaga caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an ilaahay waa inaysan waxba la wadaajin bihi billaah allah shay-an waxba waa inaysan la wadaajin uma saara saacatan xoogaa buu nabigu socday sala allahu calayhi wacalaa wasalam uma qaala kadib wuxuu yidhi yaa mucaad yaa mucaadu bna jabalin qultu labayka rasuul allahi wasacdayk qaala hal tadri maa xaqu lcibaadi cala allah ma taqaanaa maa xaqu lcibaadi addoommaha xaqoodu wuxuu yahay cala allah oo ilaahay korkiisa ahaaday idaa facaluuhu haddii arrinkaa aan soo sheegnay ay sameeyaan facaluuhu damiirka marka wuxuu laabanaa cibaadatuhu wa cadamu lishraaki bihi haddii isaga caabudaan cidna aysan la wadaajin saa haddii ay yeelaan xaqa addoommuhu ilaahay ay ku leeyihiin ma taqaanaa قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم حق أدومه الله يكليه ندي سدا يلان وإنوس إله عذاب وصامرنا حديث كلا أبو عليه صدن الشنات عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أصغي أبيس بالله رالي كالنغضي قال وحير قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي وحير إن من أكبر الكبائر كبائر تكوى قوى وين وحاكم إذا أن يلعن الرجل ننكو إنو لعنده والديه لو ذي أسقر الشيء أبيس ويدس إنو لعنده ومن أكبر الكبائر qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah wa kayfa yalcanu rajulu qofku sidee u lacnadaa waalidayhi labadiisa waalid waayaab ma qof baa sidaas samaynaa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam yasubu rajulu ninku wuxuu caynaa aba rajuli nin kale aabbihiis fayasubu ninkii aabbihiis la caayay marka wuxuu caynaa abaahu asaga aabbihiis kii cayda bilaabay aabbihiis iyo ummahu hooyadiis macnaheedu wuxuu yahay wuxuu sabab u noqday in waalidkiis la caayo oo la lacnado asaa sabab u noqday maxaa yeelay nin ayuu waalidkiis wax ka sheegay qof meel iska jooga ayuu waalidkiis wax ka sheegay kii waalidkiis wax laga sheegay isaguna aabbihiis iyo hooyadiis buu wax ka sheego uu caayay cayda markaa waalidkiis asaa u soo jeeday saas daraaddeed wuxuu galay kabiira oo min alkabaa'ir ka mid ah saxaabada nebigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam waxay la yaabeen ma qof baa waalidkiis lacnada ah markaasuu nebigu wuxuu yihi maya saas ma ahane sabab wuxuu noqonaa in waalidkiis la lacnado laakiin hadda sababtii ma ahaanen qayb dadka ka mida waaba la mubaasharoodaan oo waalidkood bay si toosa u lacnadaayaan ama aabbihiis ama hooyadiis buu si toos wax uga sheegaa ama waa caaya ama waa lacnadaa iyadii oo markaa mubaashir ah ayay taallaa kabaa'irtu marka maxay tahay dunuubtu waxay yidhahdeen culimmadu waxay u qaybsantaa laba qaybood qaybna waxaa la yidhaahdaa kabaa'ir oo jamcu kabiira ah qaybna waxaa la yidhaahdaa sakaa'ir oo jamcu sakiira ah ilaahayna wuu tilmaamay dunuubtu inay labadaa u qaybsanto oo ilaahay wuxuu leeyahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum ilaahay wuxuu leeyahay waxa la idinka reebay kuwooda waaweyn haddaa ka dheeraataan sayi'aadkiina waa la idin dhaafaa sakaa'irtii ilahay saasuu leeyahay qur-aanka iyo axaadiistu marka waxay tilmaamayaan dunuubtu inay labadaa u qaybsanto aayad qur-aan ama xadiis nas ku ah farqiga u dhexeeya kabiirada iyo sakiirada ma jiro ma la helaayo laakiin culimmadu waa ijtihaadeen qayb culimmada ka mid ah waxay leeyihiin kabiiro waxaa la yidhaahdaa dembi kasta oo ilaahay uu ka ratibay xad adduunyada ama ilaahay uu sheegay ama rasuulkiisu uu sheegay qofkii sidaa sameeya lacnad inay ku dhacday cara ilaahay inay ku dhacday maalinta qiyaame in la cadaaba oo naar la gelinaa dembigu haddii intaas mid ka mid ah tilmaamahaas aan soo sheegnay haddii uu kulansado waxay dhaheen waa kabiira hadduusan kulansanna waxay dhaheen waa sakiira adduunyada haddii la yidhaahdo dembigaasi xad buu leeyahay oo qofkii sameeya xad baa laga oofinaa waa kabiira maxaa ka mid ah asariqa adduunyada xad baa laga ratiba waxaa la yidhi qofkii waxada xadaa laga wafinao gacana laga goynaa waxaa ka mid ah zina xad baa laga ratibay waxay dhaheen waa kabiira ama ma ahane waxaa la yidhi qofkii sidaa sameeya maalinta qiyaame naaruu gelaa ama waxaa la yidhi lacnad ilaahay baa ku dhace ama waxaa la yidhi cara ilaahayaa ku dhace wixii sidaas ay u soo aroorto ama waxaa la yidhi dadka muslimiinta ka mid ma aha ama mu'min ma aha wixii sidaas ay u soo aroorto waa kabiira lakiin wixii sidaas aan u soo aroorin waa saqiira culamada ijtihaadkoodii qayb ka mida saasay dhaheen waxaana la isku raacsan yahay dembigu hadduu kabiiro yahay inaan qofka loogu dhaafayn xasanaadka uu sameeyo ama salaada uu tukado ama soonka uu uu la yimaado ama sadaqada uu la baxo kabiire laguma dhaafo ayada kabiira qofka waxay ugu haari kartaa oo keliya inuu toobad keeno bis tooba khaalisa inuu la yimaado oo uu ka shallaayo oo uu ilaahay ballan kula galo dembigaas inuusan mar dambe u laabanayn intaasay uga hari kartaa keliya waxaa kaloo culimmadu ay leeyihin qofku hadduu kabiiro sameeyo intuu dunida uu joogo asagoo aan ka toobad keeninna uu dhinto kabiiradaasi qofka waxaa dhici karta haddii cafwi ilaahay uusan helin cafin ilaahay hadduusan helin qofka naaruu ku gelaa maalinta qiyaame waa lagu cadaabaa dembigaas naartaa looga jaazaynaa isagoo muslim ah oo mu'min ah maxaa yeeley kabiiruu la yimid kabiiradiina cafi ilaahay ma aysan helin qofkaas waa inuu naar galo aakhirkiis jannuu ku dambayn doonaa laakiin waa inay naar uga horeydo waxaa kaloo culummadu ay leeyihiin kabaa'irtu ayagaa kala waaweyn inkastoo kabiire ay isla yihiin haddana ayagaa kala waaweyn oo sii kala waaweyn inna min akbari alkabaa'iri dunuubta waaweyn kuwa ugu sii waaweyn waxaa ka mid ah xadiiskan baa tilmaamaa marka an yalcana arajulu rajul hadda waa layska magacaaba laakiin qof unbaa laga wadaa ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado an yalcana arajulu qofku inuu lacnado waalidayhi labadii isaga dhashay qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah wa kayfa yalcanu rajulu qofku see u lacnadaa waalidayhi labadii isaga dhashay qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala wasalam yasubu rajulu ninkaas waalidkiis lacnada ah ayaa wuxuu caynaa aba rajuli nin kale aabbihiis ayuu caynaa fayasubu abaahu kii aabbihiis la caayey asagana kan aabbihiisuu caayaya wa ummahu marka asagaa usoo jiiday waalidkiis in la caayo sabab buu u noqday xadiiska laba boqol soddon iyo lixaad can abi hurayrata can nabiy sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ina allaha khalaqa alkhalqa ilaahay khalqiga iyo makhluuqa ayuu abuuray xataa idaa faraqa min khalqihi ilaahay markuu ka faaruqay abuuritaankiisa yacni markuu ilaahay abuuritaankii dhammeeyey qaalat iraximu qaraabanimadii ayaa waxay tidhi waa hadle haadaa kan maqaamu lcaa'idi axadkii ama shaygii magangelaya bika adiga ku magangelaya waa maqaamkiisii waa meeshii uu taagnaa muxuu kaa magangela adiga min alqatiicati goyn qaraabadii baa ilaahay u cabanee waxay leedahay rabbiyow adigaan waxaan kaa magangelaa in la igooyo qaraabanimadii markii makhluuq ilaahay u abuuray ba ilaahay waxay ka magangele goyn qaala ilaahay wuxuu yidhi nacam haa amaa tardayna qaraabannimoy miyaadan raalli ka ahayn raximay miyaadan raalli ka ahayn an asila inaan xariiriyo man wasalaki qofkii adiga ku xariiriya inaan xariiriyo soo raalli kuma ihid wa aqtaca oo aan gooyo man qaacaki qofkii ku gooya qaala waxay tidhi balaa yaa rabbi rabbiyow haa qaala wuxuu yidhi fahuwa laki arrinkaasa marka kuu sugnaaday waa ballan qaraabanimada ilaahay wuxuuna amray qaraabada inaan xariirino nebiguna sala allahu calayhi wacala ali wasalam sidoo kale bal ee nebigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata qaatic jannada ma galo qof qaraabo goys ah qaatic yani qaaticu raxim hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay marka qofku hadduu qaraabadiisa goyo wuxuu ku jiraa kabiira min alkabaa'ir ilaan janno geli maa haddii la yidhi waa inuu kabiiro ku dhacay saqiiro ma aha ilaahay waxaa kale oo qur-aanka nagu leeyahay fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaicuu arxaamakum ilahi wuxuu leeyahay ma dhici kartaa amay dhacdaa fahal casaytum in tawallaytum fi lardi haddii dhulka maamulkiisa laydiin dhiibo gacanta a ku dhigtiin amay dhacdaa an tufsiduu fi lardi fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi dhulka inaad fasaadidaan amay dhacdaa watuqaicuu arxaamakum qaraabadiina aa googoydiin haddii dhulka madaxtinimadiisa iyo maamulkiisa gacanta laydiin geliyo amay taasu dhacdaa ulaaئika aladiina lacanahum اllahu faasamahum waacma absaarahum ilahi wuxuu le kuwa sidaas sameeya oo maamulka markii loo dhiibo qaraabadana goy dhulkana fasaadiya waa kuwa ilaahay lacnadiisii uu ku riday lacnad ilahi ku dhacday faasamahum waacma absaarahum allah marka wuxuu u ballan qaaday qofku hadduu qaraabadiisa uu gooyo ilaahay inuu gooyo qofka qaraabadiisa gooya ilaahay waa gooyaa qofkii qaraabadiisa xiriiriyana ilaahay waa xiriiriyaa waxaa kale oo nabigu sheegay sala allahu calayhi wacala wasalam qofka marka la leeyahay qofkaasi qaraabadiisuu xiriiriya inaysan ahayn qofkii xiriiriya qofka xiriiriya bis qofkii aan xiriirin isaguna ka goosan may qofkaas wuxuu yidhi qaraabo xiriiriya lama dhaho laakiin qofka qaraabo xiriiriyaha ah waa qofka markii qaraabadiisu asaga ay goyso asna xiriiriya qaraabada xiriirinteed waa noocyo badan tahay inaad u tagto aa soo booqato waa xiriirin inaa intaa wacdo aa la hadasho waa xiriirin intaa u tagto aa wax siido qofkii baahan wixii aa u heli karto oo tabartaada ah waa qaraabo xiriirinta qayb ka mid ah in hadduu kaa hor yimaad aa salaanto aa waraysato waa qayb qaraabo xiriirinta ka mid ah un wixii qaraabo xiriirin la yidhaahdo bulshadu way taqaanaahe oo qaraabadu ay isku xiriiriyaan qofku waa inuu uu la yimaado waana waajib waajibaadka qofka saaran ka mid ah intii karaankiisa ah iyo awooddiisa ah xadiiska laba boqol iyo soddon iyo toddobaad can caaishata radi allahu canha qaala waxay tidhi jaa-atni imra'atun haweeney baa ii timid wa macaha bnataani waxaana la socda laba gabdhood oo iyadu ay dhashay laba gabdhood oo yar yar ah ayay wadataa wa macahaa imraadaas waxaa maceeda ahaaday ibnataani laba gabdhoodoo yani ayadu ay dhashay tas'alunii marka waa i barya haweeneydaas waxba iga barya waa tuuqsane falam tajid cindii haweeneydaas agteyda kama helin shay-an waxba kama helin hayra tamratin hal timir marka laga reebo gurigoo dhan waxaa laga helay hal xaboo timir ah guriga nebiga sala allahu calayh waala wasalam oo haweeneydaasi tuugsiga ay u timid hal xaboo timirha laga helay waxay tihi fa acdaytuhaa halkii xaboo timirtaha ayaan haweeneydii siiyey faqasamathaa haweeneydii xabadkii timirtahaabaa waxay u qaybisay bayna bintayhaa labadeedii gabdhood oo yaryarka ayay u kala qaybiday uma qaamad kadibna way istaagtayoo fakharajat waa baxday iyadoo waxba aan ka cunin xabadkii timirtaha labadii gabdhood ee kala siiday waa iska baxday fadakhala anabiyu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nabiga ayaa ii soo galay faxadatuhu nabiga waa u sheegay sala allahu calayh wasalam qisadii dhacday oo waxaan ku yidhi haweeney tuugsanaya maanta intay ii timid oo laba gabdhood oo yar yaro wadataa ayaan xabad timir intaan helaan siiyey markaasi labadii gabdhood kala siiday iyadoo waxba aan ka cunin ay baxday faqaala nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayh wala wasalam man buliya qofkii lagu imtixaamo min haadihi اlbanaati gabdhahan wax ka mida bishayin wax uun ka mid ah min haadihi اlbanaati gabdhahan xaal ay ka mid yihiin bishayin wax uun wax uun gabdhahan ka mid ah riwaayadaha qaarna waxay leeyihiin man man yali riwaayadaha qaarna saasay sheegayaan annaga wuxuu noqonaa soo maaha man buliya saasuu noqonaa annaga riwaayada qaarna man yali qofkii maamula yacni oo min alwilaayati laga keeno min haadihi albanaati gabdhahan bishayin wax uun fa axsana ilayhinna ee ayaga hagaajiya oo si fiican u dhaqaaleeya fa axsana ilayhinna macnaheedu qofkii si fiican u dhaqaaleeya gabdhahaas oo waxbara kunna lahu waxay u noqonayaan asaga sitran gaashaan bay uga noqonayaan min annaari naarta maalinta qiyaame gaashaan bay naarta uga noqonayaan hadalkaas oo macnihiisu yahay haweeneydaas labadaas gabdhood wadata ee waxay hesho ayagaas siinee maalinta qiyaame waxay uga noqonayaan gaashaan ay naarta uga noqonayaan inkastoo naxariistii waalidnimo ay ku jirto haddana nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam wuxuu leeyay maalinta qiyaama sitri waa noqonayaa naarta man axsana ee fa axsana ilayhina ayaga wanaag u sameeya kunna lahu kunna gabdhahaasi lahu asaga waxay u noqonayaan sitran gaashaan bay uga noqonayaan min annaari naarta xadiiska laba boqol oo iyo soddon iyo sideedaad can cumar bni lkhadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qadima cala annabiyi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nabiga waxaa u soo galay yacni nabiga waxaa loo keenay sabyun dad addoommo ah sabyigu waa dad addoommo ah dumar iyo caruur iyo wax walba isugu jira faida imra'atun mase haweeney oo min asabyi dadkii addoommada ahay ka mid ah qad taxlubu sadyahaa naaskeeda ayay lise tasqii cunugii arag- aragtaba waa waraabine naaskay siine qad taxlubu waxay lisee sadyahaa naaskeedoo tasqii cunugii aragta ayay waraabine macnaheedu wuxuu yahay haweeney uun ka mida dadkii lasoo qabtay malaha cunug baa ka maqan cunugaanay soo qabanee dhabtay ku qabanee naaskay nuujinee haddana waa iska dhigay mid kale soo qabanee waa nuujinee idaa wajadad hadday hesho sabiyan cunug yar fi sabyi dadkaas lasoo qabtay oo addoommada cunug yar hadday ku aragto akhadathu cunugaas waa qabanee fa alsaqathu markaasay waxay ku dhejinee bibadnihaa caloosheeda bogga ayay ku dhejinee wa ardacathu waana nuujinee idaa wajadad hadday hesho sabiyan cunug yar fi sabyi dadkaa lasoo qabtay dhexdiisa hadday ku hesho akhadatu cunuga waa qabanay haweenaydaas fa alsaqatu markaase waxay ku dhejinaya cunugii sabyigii bibadnihi caloosheeda wa ardacatu waana nuujineen faqaala lana nabiyu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nabigaa marka wuxuu nagu yidhi atarawna ma u malaynaysaan ama aturawna ma u malaynaysaan haadihi middaan haweenaydan ma idinla tahay taarixatan waladahaa cunugeeda inay ku tuure fi naari naar ma idinla tahay sidaas haweeneydan cunugkeed ah intay soo qabato dab inay ku dhex rideen ma idinla tahay caruur aysan dhalinay maanta dhan ay nuujinee marka cunugii iyadu ay dhashay oo ilaahay jirkeeda uu ka soo gooyey ma idinla tahay intay soo qabato inay naar ku dhex rideen dab qulnaa waxaan dhahnay laa maya wa hiya taqdiru iyadooba awooda allaa tadraxahu inaysan cunugaas dab aysan ku ridin ayadooba awooddaas leh ku ridi mee saasaan ku dhahnay faqaala nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi waala wasalam allaahu ilaahay arxamu bicibaadihi addoomihiisa waa uga naxariis badan yahay min haadihi haweenaydan biwaladiha cunugeeda ay u naxariisato haweenaydan naxariista ay cunug iyadu ay dhashay ay u qabto waxaa ka badan naxariista ilaahay addoommadiisa u naxariisanaa waxaana soo marnay nebigu sala allahu calayhi waala ali wasalam inuu yidhi allaah naxariistiisu way ka hormartay caradiisa xadiiska xadiisu qudsi inuu ahaan malaynaa ina raxmatii sabaqat qadabii aniga naxariistaydu way ka hormartay caradayda iyo cadaabkayda naxariista ilaahay marka waa waasic waa raxmaan waa raxiim laakiin sidaas oo ay tahay qofka naxariista ilaahay inuu isku haleeyo keligeed lama rabo qofku marka uu adduunyada uu joogo oo uu caafimaad qabo waxaa la rabaa inuu u dhaxeeyo laba arrimood labadaas arrimoodna waxaa la rabaa inay dheeli tiraan acmaashiisa cabsi uu ka cabsana cadaabka ilaahay iyo caradiisa iyo naxariis iyo rajo uu ka qabo rajo uu ka qabo naxariistiisa iyo jannadiisa labadaas inuu dhexeeyaa la rabaa bayna arajaai walkhawf laakiin qofka muslimka ah marka uu is yidhaahdo adduunyadan waa ka tegi rabtaa waxaa la rabaa inuu u bato naxariista ilaahay dhinacaas inuu badiyo rajadiisa uu badiyo ilahay waa kuu naxariisan doonaa dembigaaga ilahay waa kuu dhaafi doonaa ilaahay jannadu ku gelin doonaa naxariista inuu dhinacaas u bataa la rabaa laakiin marka uu dunida uu joogo caafimaad qabo oo uu socdo waxaa la rabaa naxariista keligeed inuusan meel soo dhiganine cadaabka ilaahayna inuu dhinaca kale u dhigto haddii mukhaalafo aa samaydo cadaabka ilahay inuu ku qabsanaa haddii aa wanaag aa samaydeen naxariista ilahay inay kuu soo dhowaaneen inaan labadooda u dhexaydaa la rabaa xadiiska laba boqol soddon iyo sagaalaad can abi hurayrata qaal wuxu uhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi waala wasalam waxaan maqal rasuulka ilah yaquul oo dhaha jacala allaahu raxmata ilaahay naxariistiisa wuxuu ka dhigay mi'ata juz-in boqol qaybood naxariista boqol qaybood baa ilaahay u qaybiyey fa amsaka cindahu ilaahay agtiisa wuxuu ku ceshaday tiscatan wa tisciina juz-an sagaashan iyo sagaal qaybood ayuu ilaahay reebtay wa anzala fi lardi dhulka ilaahay wuxuu soo dejiyey juz-an waaxidan hal qayb ayuu ilaahay dhulka soo dejiyey famin dalika aljuzi ay falidaalika aljuzi qaybtaas halkaas qayb darteed ayaa yataraaxamu lkhalqu makhluuq isugu naxariistaan makhluuqaadka waxa naxariis ku jira quluubtooda waa halkii raxmo ilaahay uu soo dejiyey dhulka u soo dejiyey oo makhluuqaadka loo kala qaybqaybiyey haba u kala badnaato famin dalika aljuzi qaybtaas darteed darteed baa yataraaxamu lkhalqu makhluuq isugu naxariistaan xataa tarfacu lfarasu farasku kor bay u qaadaa uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam xaafirahaa qoobkeeda can waladihaa waladkeeda ayay ka qaadaa faraska dakarkana waa lagu idlaaqaa unsahana waa lagu idlaaqaa lab iyo dhadig labadaba farasaa la yidhaahdaa marka hadda faraska waxaa loola jeedaa geeniyada laakiin annaga faras waxaan u naqaanaa markuu lab yahay hadduu dhadig yahana geenyaa la lahaa ama luqadda carabiga faras lab iyo dhadig labadaba waa loo isticmaalaa saas daraaddeed nabigu wuxuu leey sl slam xataa tarfacu lfarasu ee xataa yarfacu lfarasu ma dhihin xaafirahaa ee xaafirahu ma dhihin xataa tarfacu lfarasu geenyadu waxay kor u qaadaa xaafirahaa qoobkeeda can waladiha cunugeeday ka qaadaa khashyata an tusiibahu ayadoo ka cabsanee in qoobkaasu cunugeeda uu gaaro oo u taabto waa naxariistii ilaahay uu dhulka soo dejiyey bahaa-imtii bay gaartay naxariistii oo geenyadaas cunugeeda qoobka waxay kor uga qaada waxay is leedahay cunugii ama qoobkaani uu dhib gaarsiiyaa oo uu ku dhacaa naxariistii ilaahay uu dhulka soo dejiyey qayb ka mid ah iyo ilaahay qalbigeeda geliyey naxariista marka badankeedu aakhiray jirtaa qiyaamaha adduunyada waxa yaalla waa hal naxariis laakiin sagaashan iyo sagaalka kale aakhiray jiraan ilaahay wuxuu ugu talagalay dadka muuminiinta inuu ugu naxariisto saas daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahay wa kaana bilmu'miniina raxiima yowma wa kaana bilmu'miniina raxiiman haye wa kaana bilmu'miniina raxiiman taxiyatuhum yowma yalqownahu salaam ilahi wuxuu leeyahy dadka muuminiinta ilaahay wuxuu ahaaday dadka muuminiinta ilahay mid u naxariis badan taxiyatum yowma yalqownahu salaam maalinta ilaahay ay la kulmaayaan waxa lagu salaama waa salaam taxiyatum yowma yalqownahu salaam xadiiska laba boqol iyo afartanaad cani nucmaan ibni bashiirin yaquulu nucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi tara almu'miniina waxaad arkay mu'miniinta fii taraaxumihim isu naxariisashadooda wa tawaaddihim isjacaylkooda wa tacaatufihim isu damqashadooda waxaad arkay kamahali اljasadi hal jir oo kale inay la mid yihiin hal qof jirkiis inay la mid yihiin ayaad arkay ida shtakaa hadduu xanuunsado cudwun xubin oo minhu jasadkaas ka mid hadduu xanuunsado tadaacaa lahu liajlihi isaga dartiis xubintii xanuunsatay darteed waxaa isu wacda saa'iru jasadihi jirka intiisa kale ayaa isu wacanaa oo maxay isugu wacanayaan bisahari soo jeed dhafar iyo walxumaa qandho nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu le dadka muuminiinta say isugu naxariisanayaan oo isu jecel yihiin oo isugu damqanaya waxay la mid hal jir oo kale jirku wuxuu ka kooban yahay marka xubno fara badan xubnahaas xubin ka mid a hadday xanuunsato xubintaas way xanuunsatay jirka intiisa kale waa iska seexana waa iska raaxaysana ma jirto ee xanuunkaas jirkao dhan waa kala gaara waana soo wada jeedaa jirkii oo dhan qandhaduna waa kala gaare nabigu marka wuxuu leey sala allahu calayhi waala wasalam mu'miniinta hal jir oo kale la mid yihiin jirkaasoo xubin ka mid hadday xanuunsato inta kalena ay la xanuunsane oo ay la dhafre kamahali ljasadi ida shtakaa cudwun minhu jasadkaas xubin ka mid a hadduu xanuunsado tadaaca waxaa isuucana saa'iru jasadihi jirhka inta ka soo hartay ayaa isuucane lahu cudwigaas dartiis xanuunsaday ay isugu canayaan bisahari waxayna isugu cayaan soo jeed iyo walxumaa qandho حديث كلا أبو غلافة كوبا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نبي وحر ما من مسلم مسلم مجرى غرس تلالي غرسا تلال جد ميراله قف مسلم وتلال مجرى فأكل منه أسق وكعنا إنسان إنسان مره قف إنسان وكعنا مجرى أو دابة أما حيوان كله ilaa kaana lahu bihi sadaqatan sadaqa ayuu u noqonaa nabigu sala allahu alay slam wuxuu ley qofkii muslima ee geed mira leh tallaala geedkaas mirihiisa haddii qof uu wax ka cuno ama xayawaan uu wax ka cuno ama shimbir ay wax ka cunto waxay u noqonayaan wixii laga cunay sadaqo meel cidlaa kama aadin xataa isagu yuusan weydmin raalli yuusan ka ahaanin maalinta qiyaame sadaqay u noqonayaan xadiiska marka wuxuu tilmaamaa qofka muslimka ah inay fiican tahay adduunyada intuu joogo inuu shaqeeyo inuusan meel fadhiisan adduunyadiisana u shaqaysto aakhiradiisna u shaqaysto shaqadaas ay ka mid tahay in geedihii la beero oo dhulkii la abuuro dadkuna ay ku intifaacaan xayawaanaadka iyo bahaayimta iyo shimbiruhuna ay ku intifaacaan waxaas lagu intifaaca oo mirahaas isagu sababta u ahaana meel cidlaa kama aadin ee maalinta qiyaame ayay uga horeeyaan maa min muslimin qof muslima ma jiro oo qarasa tallaalay qarsan geed la tallaala tallaal oo faakala minhu qarsigaas xaggiisa uu ka cunay insaanun insaan ow daabatun ama xayawaan ilaa hadduuba jiro qof muslima oo inta geed tallaalay mirihiisii wax laga cunay ilaa hadduuba jiro kaana lahu qofkii muslimka lahu lilmuslim muslimka waxaa u sugnaanaa bihi bisababi alqarsi tallaalitaanka geedka uu tallaalay sababteed waxaa u sugnaana sadaqatun sadaqa u sugnaane kaanada marka taamaan ka dhignay markaas kaana lahu bihi sadaqatun kaana lahu asaga waxaa u sugnaana bihi bisababi alqarsi waxaa ugu sugnaana sadaqatun sadaqa u sugnaane taama aan ka dhigno sadaqatanna waa la dhihi karaa kaanada marka naaqisa aan ka dhigno ilaa kaana akligii baa wuxuu ahaanaa lahu qofka muslimkaa wuxuu u ahaanaa bihi bisababi lqarsi tallaalitaankii uu tallaalay sababteed wuxuuna u ahaanaa sadaqatan sadaqo xadiiska laba boqol afartan iyo labaad can jariir bni cabdillaah can الnabiy salى اllahu alayhi wala ali wslam jariir bni cabdillaahi albajali nabigu wuxuu ka wariyey salى allahu alayhi wala ali wslam qaala inuu yidhi man laa yarxam ama man laa yarxamu qofkii aan naxariisan laa yurxamu isna loo naxariisan maayo qofkii makhluuqa ilaahay aan u naxariisan naxariis ilaahay asaguna sugi maayo aljazaau min jinsi alcamal qofka naxariis ilaahay rabo inuu makhluuqiisa u naxariisto ama bashar ha ahaadeen ama xayawaan ha ahaadeen hadduusan u naxariisan asna naxariis ilaahay arki maayo man laa yarxam laa yurxam xadiiskii kalena waa kii ahaa irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa ilaahay ha idin naxariistee dhulka waxa jooga u naxariista nabi sala allahu calayhi wacala ali wasalam caruurta yaryarka ah oo sibyaanta ah waa dhunka jiray waa qaadi jiray maalin maalmaha ka miduu cunug intuu qaadiyo dhunkaday marka nin acraabiya wuxuu yidhi oo caruurta yaryarka miyaad dhunkataa toban cunugaan dhalay hal xabo ka mida weligay ma aanan dhunkan acraabtii oo jaahiligii joogtay nin ka mid a toban cunugan dhal weliga alxabo ka mida ma aanan nukan markaasuu nabigu wuxuu uhi man laa yarxam laa yurxam qofkii aan naxariisan loo naxariisan maayo riwaayada qaar waxay leeyihiin nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi oo maxaan kuu qaba karaa haddii naxariista ilaahay qalbigaaga ka siibay maxaan kuu qaba karaa marka jafaa iyo qallafsanaanta nabigu sala allahu calay wasalam uusan jeclayn iyo qalbi adeyg iyo qalbi kakanaanta ilaahayna wuxuu ku ammaanay nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam inuu ahaa nin dabacsan oo qalbi jilcan fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lan fadu min xawlik xadiiska laba boqol afartan iyo saddexaad can caishata radi allahu canha can inabiy sala allahu calayhi wacala ali wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa zaala jibriilu jibriil kama zuulin yuusiinii inuu iiga dardaarmaa maa zaala jibriilu yuusiinii jibriil uu noqona haddana laakiin jibriildu dambe ma jirto maa zaala jibriilu jibriil kama zuulin yuusiinii biljaari inuu deriska ii dardaarmaa xataa danantu ilaa aan mooday annahu jibriil sayuwarituhu sayuwarithu ljaara deriska inuu dhaxal sii doono nebigu sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu leeyahay jibriil ayaa igu soo laalaabtay in badan mar kastana wuxuu igala dardaarmaya deriska xuquuqdiisa oo uu leeyahy deriska iska ilaali deriska xuquuqdiisa nebigu sala allah slam wuxuu leey ilaa markii dambe aan u maleeyey jibriil inuu dhihi doono haddii aad dhimato deriskaagu dhaxalkaaga waxbay ku leeyihiin oo dhaxalka wax laga siin doono laakiin lama dhaxal siinin derisku dhaxalka wax kuma laha ee qofka hadduu dhinto dhaxalkiisa waxaa iskale usuushiisii iyo furuucdiisii iyo xawaashidiisii waalidkiis hadday wax ka nool yihiin caruurtiisii iyo wixii ay sii dhaleen iyo dadka xawaashida ah adeeradii walaalihii isaga la dhashay waxay sii dhaleen adeeradii waxay sii dhaleen dadkaasaa iskale dhaxalka laakiin nabigu sal slam wuxuu leeyahay jibriil siduu igu soo laalaabanaya baa markii dambe waxaan is idhi ama uu dhihi rabaa deriskaagu dhaxalkaaga waxbuu ku leeyahay xadiidka laba boqol afartan iyo afaraad can caaishata qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inna lii jaarayni anigu waxaan leeyahay laba deris fa ilaa ayihimaa labadooda kee ayaan uhdii u hadiyadeeyaa laba deris ayaan leeyahay hadiyad labadooda aan u kala go-inna waa hayaa keen marka siinaa labadoodan uma qaybsanto farqigaa marka wuxuu u dhaxeeyaa sadaqada iyo hadiyada sadaqo waa qofka wixii baahi loo siiyey hadiyadduna waa wixii qofka ikraam iyo ixtiraam iyo taqdiir loo siiyey saas daraaddeed nabiga sala allahu calayh wasalam sadaqadu xaaraanay ka ahayd laakiin hadiyad waa u furnayd isaga iyo aalubeytka labadaba sadaqa nabigu ma qaada jirin laakiin hadiyadda nabigu waa qaada jiray haddii nabiga sala allahu calayhi wasalam wax loo keeno wuxuu dhihi jiray ma sadaqa mase waa hadiyad haddii la yidhaahdo waa sadaqo wuxuu dhihi jiray dadka kale sii haddii la yidhahdo waa hadiyad nabigu waxbuu ka qaadan jiray dad kalena waxbuu ka gaarsii jiray sala allahu calayh wasalam fa ilaa ayihimaa labada deris keebaan uhdii u hadiyadeeyaa qaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waala wasalam ilaa aqrabihimaa labadooda midka u dhowaansho badan minka adiga xaggaaga baaban albaab labadooda midka albaabkooda uu ku soo xigo oo uu kuu soo dhow yahay kaasaa xaq badan ee kaas u hadiyaday xadiiska marka wuxuu muujinaa inkastoo derisku xuquuq ay leeyihiin laakiin in xuquuqdoodu ay kala weyn tahay siday u kala dhow yihiin ay u kala xuquuq badan yihiin dhowaanshahaasna waxaa lagu ictibaarinaa xagga albaabka albaabka haddii uu dhabarka kugu hayo laakiin albaabkiisu uusan kuu dhoweyn waxaa kaaga dhow mid aan dhabarka kugu hayn laakiin albaabkiisu kaas uu ka dhow yahay kaasaa ka xaqnimo badan waxa marka qurbiga deriska lagu ictibaarina waxay tahay albaabka albaabka ma kuu dhow yahay mase waa kaa fog yahay xadiiska laba boqol afartan iyo shanaad can jaabir bni cabdillaah radia allahu canhuma can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi kullu macruufin macruuf kasta sadaqatun waa sadaqo wax kastoo wanaaga waa sadaqo kullu macruufin wanaag kasta wax kastoo wanaaga sadaqatun waa sadaqo laba boqol afartan iyo lix can ibni cumar radia allahu canhuma can inabiy sala allahu calayhi wacala alihi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laan yamtali'a inuu buuxsamo jawfu axadikum qof adinka idinka mida qalbigiisa xabadkiisa inuu ka buuxsamo qayxan malax inay ka buuxsanto ayaa khayrun lahu asaga waxay uga fiican tahay min an yamtali'a inuu ka buuxsamo shicran gabay nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay qof adinka idinka mid ah intii qalbigiisa gabay uu ka buuxsami lahaa waxaa uga fiican inay malax ka buuxsanto saasaa uga fiican laan yamtalia inuu buuxsamo jawfu axadikum qof adinka idinka mid a xabadkiisa inuu buuxsamo qayaxan malaxay ka buuxsanto ayaa khayrun lahu waxay uga fiican tahay min an yamtalia inuu buuxsamo jawfkii shicran gabay uu ka buuxsamo min an yamtalia ay yamtalia aljawfu shicran gabay uu ka buuxsamo شhicirka culimmadu waxay dhaheen ama gabayga waa sida hadalka caadiga ah oo kale hadalka caadiga ah mid fiicanna waa ku jiraa mid xunna waa ku jiraa gabayguna waa sidoo kale gabayga mid fiicanna waa ku jiraa mid xunna waa ku jiraa labadaba waa leeyahay gabaygu marka muطlaqan xaaraan uma aha muطlaqanna xalaal uma aha laakiin waxay ku xiran tahay muxtawihiisa gabaygan muxuu ka hadlaa haddii uu waxyaaba xaaraana gabaygaani ku saabsan yahay waa xaaraan sida hadalka xaaraanta ahba uu xaaraan u yahay hadduu wax fiican uu ka hadlaana waa fiican yahay suurad waxaa jirta la yihahda suuratu shucaraa qur-aanka ku jirta ilahay marka suuraddaas wuxuu ku leeyahay washucaraau yatabicuhum alghaawuun dadka shucarada ah gabyaaga ah shucaraa waa jamcu shaacirin dadka shucarada ah gabyaaga ah ayaga waxaa raaca oo daba taagan oo ku daba jira dadka baadiyeysan kuwaasaa raaca ayaga washucaraau yatabicuhum alghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun miyaadan arigu yidhi ilaahay inay tog kasta ay ku dhex wareerayaan wax kastaba ka hadlaayaan waxay yaqaanaan waxaysan noqon wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaysan samaynayna waa dhahaan markaasuu ilahay soo snu ila aladiina aamanuu kuwaas marka ayagu madmuumiin ma aha waxay dhahaan marka dadka gabayga yaqaanaa ama adabka yaqaanaa waxay dhahaan gabayga midka ugu beenta badanaa ugu macaan acdabuhu akdabuhu midka ugu macaan waxay dhahan waa midka ugu beenta badan waxay dhaheen hadduu ruunka hadlaho ashyaa caadi uu ka hadlaho waxay dhaheen wax dhadhana ma laha laakiin waxay dhaheen gabayga dhadhankiisu waa inuu wax khayaaliyaad ah oo aan jirin ama beena wax saas waa inuu ka hadlaa markaasay waxay dhaheen uu gabaygu macaan yahay laakiin nabiga sal allahu alayhi wala alih wasalam dad shucaraa ayuu lahaa saxaabada qeyb ka mid aha shucaraa waxaa ka mid ah xasan ibnu haabit shaaciru rasuuli lahi sal slam xasan ibnu haabit waxaa ka mid ah saxaabigii la dhihi jiray kacb ibnu malik inuu ku jira waan u malaynaa saxaabo badanoo waxaa jiri jirtay oo gabyi jirtay nabiga sal allahu alayhi waala ali wasalam u gabyi jirtay markii gaaladu gabayay kusoo caayaan nabigu wuxuu dhihi jiray xasaan oo u jawaab saan baa markuu jawaabi jiray waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam inuu gabayada waxuun ka mid ah mararka qaar uu ku halqabsan jiray waxaa ka mid a beyd uu iska lahaa ninkii la dhihi jiray tarafa ibnulcabdi oo nabiga laga wariy sala allah alay slam marka qaar inuu ku halqabsan jiray satubdii laka layaamu maa kunta jaahila wayaatiika bilakhbaari man lam tusawidii waa nin jaahili ah wuxuu leeyahay satubdii laka alayaamu maalmuhu waxay kuu muujin doonaan soo socda maa kunta jaahilan wax maanta jaahilaa ka taho aadan war aadan u hayn maalmaha kuu muujin doona wayaatiika bilakhbaari warna waxaa kuu keeni doona man lam tusawidii qof aadan sahay siin qof aadan lacag siin aa war kuu keena oo adigu aadan dirsan warka marka lama kala gato adoo iska jooga qof war loordaa kuu keena lama kala iibsado asaga laakiin waxyaaba kale waa la kala gataa waa hadal marka beyt xikmad le waay nabigu sala allahu alay salam beytkaas iyo beydad la mid ah waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay ninkii la dhihi jiray umaya ibnu abi salti inuu gabaygiisa uu yihi hal ii mariyo oo u dhegaystay ilaa boqol beyd nabiga loo mariyay sala allahu calayh waala wasalam marka guud ahaan nabigu xadiiskan wuxuu ku diidan yahay qofku qur-aan inuusan xifdisnayn diin ilaahay waxba inuusan ka xifdisnayn waxa uu haayo oo qalbigiis ka buuxa oo dhan gabay inay wada noqdaan oo qur-aankii waxba uusan ka oqoon oo diinka ilaahay wax kale uu ka hayo aan la arag waxa uu haayo gabaygii qalbiga ka buuxa gabay keliya inay noqdaan maya qofkaas waxaa uga fiican uu leeyahay intii qalbigiisaas uu noqon lahaa in malax ay ka buuxsato xadiiska laba boqol afartan iyo toddobaad can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wala ali wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ina algaadira qofka ballanta ka baxa yurfacu lahu asaga waxaa loo taagi doonaa liwaaun calan calan baa loo taagi doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaame ballantaas ama qof muslima ha la galo ama qof gaala ha la galo ilaahay wuxuuna amray wixii ballana inaan oofinno wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula ballanta waa la isweydiin doona ama gaal la gal ama muslim la gal sidoo kale wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud amar waay awfuu bilcuquud wixii ballan ah ilahay wuxuu leeyahay oofiya ballanta marka haddaa ka baxdo maalinta qiyaame calan babana ayaa lagu taagi doonaa ina alghaadira ninka ballanta ka baxa yurfacu lahu waxaa loo taagi doonaa liwaaun calan yowma alqiyaama fayuqaalu waxaa leeyahay dadkii marka waxay leeyihiin haadihi midaan calankan yacni babana haadihi tani qadratu fulaan ibni fulaan ninkii hebel ina hebel ahaa ballanka baxyadiisii waaye saasay dhahayaan qofkaas marka inuu ballan ka baxay waxaa lagu ogaanaa calan ayaa barida loo suraa calankaasaa babanaa markaas waxaa leeyahay qofkaani intuu adduunyada joogay ballan buu ka baxay halisteeday marka leedahay لaba boqol afartan iyo sideed can caaisha radi allahu canha can الnabiy salى اllahu alayh wala wslam qaala wuxuu yihi nabigu laa yaquulanna axadukum qofkiin yuusan dhihin khabutat nafsii naftayda xumaatay walaakin ahaatee liyaquul ha dhaho laqisat nafsii naftayda xumaatay labadan lafdi waa isku macno laqisat iyo khabutat waa isku macno laakiin nabigu salى اllahu alayh wala ali wsalam iyadoo labadoodu isku macno ay yihiin ayuu haddana wuxuu noo sheegaa labada lafdi inay kala fiican yihiin labada erey inay kala macaan yihiin ereya waxaa jira isku macno ah laakiin kala wanaagsan nabigu marka wuxuu leey qofku yuusan dhihin khabutat nafsii nafteydii waa xumaatay saa yuusan dhihin oo muxuu leeyahay lafdiga khabusa ah yuusan isticmaalin oo muxuu samaynaa laqisat nafsii hadho lafdigaa kale ha isticmaalo oo asaga ku macno ah laa yaquulanna axadukum qofkii yuusan dhihin khabudat nafsii walaakin liyaquul hadho laqisat nafsii nafteyda xumaatee laba boqol afartan iyo sagaal can abi hurayrata radi allahu canhu qaal wuxu uhi qaala rasuulu llah sala allahu calayhi wacala sal nabigu wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi yasubu bnu aadama ibnu aadam wuxuu habaara ama wuxuu cayna ama wax ka sheegaa addahra zamanka zamankuu wax ka sheegaa ibnu aadamkii waana daaru zamankan aniga ah yacni zamanka anaa anaa abuuray waana daaru zamanka anaa abuuray biyaddii aniga gacanteyda ayaa alleylu wannahaaru maalinka iyo habeenku ay ku sugan yihiin zamanku sidiisaba wuxuu ku xihan yahay qoraxda zamanku wuxuu ku xihan yahay qoraxdaas qoraxdaas socodkeeda ayuu zamanku ku xiran yahay haddii qoraxdaas la waayo zaman ma jirayo adduunyada dhexdeeda inkastoo maalinta qiyaame zaman uu jiro oo maalin jumco ay jirto oo maalmo ay jiraan oo jannada dhexdeedana aysan jirin qorax aysan jirin laakiin zamankaas asna wuxuu ku socdaa waxyaabo kale un laakiin dunida marka la joogo zamanku wuxuu ku socdaa waa qoraxda qoraxdaas waa bixitaankeeda iyo dhiciddeeda dadka qayb ka mid a waxaa jira marka zamanka dhaleeceeya oo yidhaahda zamankani waa zaman fasaaday waa zaman saasa zamanka aniga iima roona waa kadaa dad saas dhaha jira ilahay marka wuxuu leey maya zamanku waxba kaama dhibin yasubu ibnu aadam ibnu aadam wuxuu wax ka sheegay adahra zamanka wa ana dahru maxaa laga wadaa marka dahriga aniga ah waxaa loola jeedaa dahriga anaa abuuray uu leeyahay ilaahay makhluuqaadkayguu ka mid yahay zamanku biyadi leyli wanahaar habeenka iyo maalintu gacanteeday ku sugan yani anaa maamula gacanteeday ku jiraan laba boqol iyo konton can abi hurayrata radi allahu canhu qaal wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wacala wasalam yaquuluuna waxay leeyihiin alkarmu deeqsigii ay leeyihiin inama alkarmu deeqsigu qalbu lmu'mini waa qofka mu'minka ah qalbigiisa jaahiligu waxyaabihii ay isticmaali jireen waxaa ka mid ah khamrada islaamka zamankii horena khamrada xalaalay ahayd waa la cabi jiray oo waxaa dhacday fii saxiixi muslim waxaa ku soo aroortay cali radi allahu canhum wuxuu yidhi markii nabigu siiyey gabadhiisii faatimo ahayd oo aan rabayuu yidhi inaan arooso waxaa ii joogtay yuu yidhi hal hashaas marka wuxuu yidhi waxaan samayn jiray yuu yidhi waa ku shaqay jiray si xoogaa lacaga iga soo baxdo oo markaas guriga aan ku asaaso maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yihi xamse iyo rag kale oo guri ku jira ayaan hashii hortooda fariisiiyey markaasaan ka tegay uu yidhi ashii marka guriga hortiisay fadhidaa xamse iyo raggan kaleoo guriga ku dhex jiraana khamray cabayaan ilaan waa cabsan yihiin haweeney baa markaa u joogta oo heese markaas waxay tidhi alaa yaa xamsu lishurufi nawaa'i waxay tidhi xamsooy hashii quruska leh xamsow xamsey sheegay xamsey waxay leedahay hashii quruska leheed miyaadan u jeedin hashi quruska leh soo ma aragtid un gabaygeeda waxaa ku jirtay kuruskeeda iyo beerkeeda intaa isugu soo jarjarto dadkan khamrada caba u keen eesteedii wax saasaa ku jiray xamse waa cabsan yahay seeftu intuu soo qaatay hashiyo meesha fadhida oo intuu kelada ka geliyey oo beerkeedii la soo baxay oo kuruskeena soo gooyey ashi meeshii ku baktiday wuxuu yidhi cali radia allaahu canhu waan tegay waan imid mase haddaan imid hashii meeshay taallaa warayaa sidaan yeelay waxaa la yidhi qof kale sida ma yeelin adeerka xamsa sida yeelay wuxuu yidhi murug waa hashii uu xoolo ka haystay nabiga sala allahu alay slam ayaa u tagay markaas waa rasuulku ilaahayow adeerkay xamsa siduu yeelay haddaa arki lahayd nabigu wuxuu yidhi marka go-isiiyo soo qaatay waa soo raacnay qolkii ugu soo galnay nabigu wuxuu yidhi xamsa maxaa saan u yeeshay xamsa marka meeluu fadhiyay intuu saa u fiiriyo wuxuu yidhi wahal antum ilaa cabiidun liaabaa'i oo adinku maxaa tihiin uu yidhi aabbahi addoommadiisii unbaa tihiin aabbahi addoommadiisii maana maxaa kaloo tihiin nabigu marka waa fahmay inuu cabsan yahay isagoo gadaal gadaal u socdo uu qolkii ka soo baxay wuxuu yidhi mar haddaad sii jeesato amuu seef dhabarka kaaga dhuftaa khamrada marka waagi hore waa la cabi jiray khamrada marka waxa ugu badan ee laga sameeyahay waa canabka canabkaa la miiraa canabka markii la miiriyo waa la khamiiriyaa markay khamiirto markaas kadibee dadku ay cabaan kolleyba ashyaa kalena waa lagu dardaraa khamrada waxa ugu badan ee laga sameeya marka canabka lakin ashyaa kaloo badanaa laga sameeyaa midda ugu badan waa middaas waxay samayn jireen marka qofku hadduu khamro cabo wax alle wuxuu hoole hays waxa xoole uu haysto o dhan waa bixinaa waxba ma reebanayo saas daraaddeed waxay u bixiyeen deeqsi geedkii deeqsinimada ilaan khamraa laga sameeya khamrada qofka hadduu cabana qofkii deeqsiu noqona yacni xoolihiisa waa ku faataalaa nabigu marka wuxuu leeyay maya yaan la dhihin ayada yaquuluuna waxay leeyihin alkarmu deeqsiga yani waxay ula jeedaan canabkii canabkii waxay u bixeen alkarmu inama alkarmu waxa deeqsiga qalbulmumini waa qofka muminka ah qalbigiisa ilen qalbigii qofka muminka wax badan buu qaadaa oo wanaag ah oo iimaan ah qofka muminka qalbigiisa deeqsi ah xadiiska laba boqol iyo konton iyo koobaad can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alayh wala wasalam qaala nabigu wuxuu yihi samuu bismi magacayga isku magacaaba magacayga la baxa walaa taknuu bikunyatihi aniga kunyadeedana hala bixinina nabigu salى اllahu alayh wala wasalam magaciisa wuxuu ahaa muxamed magacyo kalena waa lahaa axmedna waa la dhihi jiray moxamed waa la dhihi jiray magac nabigu wuxuu sheegay inuu shan magac leeyahay lii khamsatu asmaa xadiiskii jariir saasuu ahaa mase xadiisku jubayru ahaa jubayr ibnu mudcim nacam wuxuu hi lii khamsatu asmaa shan magacaan le shantaa magac waxaa ka mid ah moxamed iyo axmed nabigu sala allahu alay slam marka wuxuu leeyahay magacayga waa la bixi kartiin oo moxamed ah ama axmed ah laakiin wuxuu leeyahy aniga kunyadeyda ha la bixinina kunyadiisina waxay ahayd abulqaasim oo wiilkiisii qaasim ahaa ayaa nabiga loogu magac daray abulqaasim culammadu marku waa isku khilaafeen qayb ka mid ah waxay yidhaahdeen waxa la diidan yahay waa in qofka muxamed la dhaho kunyo abulqaasim la dhahana uu la baxo sida nabiga sala allahu calayhi waala wasalam laakiin qofka haddii magaciisa tusaale ahaan uu yahay khaalid ama zayd waxay dhaheen kunyadiisa abulqaasim inay noqoto wax diidaya ma laha qayb culammada ka midana waxay dhaheen maya inta la diidanaa waa intii nabigu noolaa sala allahu calayhi waala wasalam ee nabiga markuu geeriyooday kadib dad badan oo culimo ah oo waxaa jira abulqaasim la baxay marka kunyadaas abulqaasim waxay dhaheen mamnuuc ma aha intii nabigu uu noolaa aa la diidan lakiin nabiga markuu dhintay kadib sala allahu alay wasalam waxay dhaheen waa shay iska mubaax ah walaa taknuu bikunyatii aniga kunyadeedana la bixinina waman ra'aanii fi lmanaami qofkii aniga hurdada dhexdeeda igu arka asoo hurdaa qofkii i arka oo igu riyooda faqad ra'aanii alla ila qofkaasi waa i arkay maxaa yeelay faina shayطaana shaydaanku laa yatamaalu suuratii aniga suuradeeda iskuma mateli karo suuradeeda iskama soo dhigi karo waxaa dhici karta laakiin qof kale inuu isaga soo kaa dhigo oo waxaa ku riyoona uu ku yidhahdo waa qofkii hebel ahaa isagoo shaydaan ah waa dhici kartaa laakiin nabigu wuxuu leey sala allahu calayhi waali wasalam aniga suuradeeda inuu isu ekaysiiyo kama suuragal aha laakiin waa dhici kartaa inuu inta qof kale isaga soo kaa dhigo uu ku yidhaahdo waa rasuulka ilaahay waxaa laakiin lagama maarmaana nabiga tilmaantiisa inaad taqaan nabigu see u ekaa sala allahu alay salam kitaabo badan oo ka hadlaa jira nabiga sala allahu alay salam siduu u ekaa waxaana ka mid a kitaab uu leeyahay alimaamu tirmidi oo la yidhaahdo ashamaa'il almuxamadiya يعني دبيعاته iyo dhaqamadii nabiga صلى الله عليه وسلم kitaab ka hadla waay haddii marka uu iska soo dhigo qof aan nabiga u ekayn ee uu ku yidhaahdo waa rasuulka ilaahay maya laakiin rasuulka ilaahay suuradiisa inuu soo qaato ma ka suuragal ah ilaahay baa u diiday haddii marka nabiga sala اllaه عlay slam suuradiisa iyo saxa aad aragto macnaheedu waa rasuulka ilaah ku riyootay bishaarayso waman kadaba calaya qofkii aniga been iga sheega mutacamidan asoo u kasaa qofkii si kas aniga been iga sheega oo wax aanan dhihin rasuulka ilaahay aa yiri saas yidhaahda falyatabawa qofkaasi ha xaarxaarto ha diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fariinsan lahaa min annaari naarta naarta meeshuu ka geli lahaa hadda ha sii baarbaarto oo ha sii xaarxaarto ha sii diyaarsado qofkaas waa ahlu naar maxaa yeele nabiga sala allahu alay slam in lagu been abuurtahay way ka duwan tahay oo ka khatarsan tahay qof caadi in lagu been abuurto ka khatarsan tahay maxaa yeele nabigu wixii laga sheegaya waa diin ay noqonayaan qofka marka inuu u kaso inuu rasuulka ilaahay been ka sheego macnaheedu waa qof u bareeray inuu ummadda lumiyo waxaan diin ahayna diin uga dhigo وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم